Shabeellaha Hoose waxa uu ka mid yahay gobollada ugu muhiimsan Soomaaliya waa gobol ballaaran oo ay qoyso xeebta Badweynta Hindiya sidoo kalena uu maro webiga Shabeelle gobolka waxa uu caan ku noqday wax soo saarka beeraha dhaqashada xoolaha iyo ganacsiga gobolkan waxa uu ka mid yahay gobollada taariikhda ku leh halganada xaqa ah waxaasi gaar ah uu sumcad ugu leeyahay dagaaladii lala galay gumaystihii Talyaaniga kun sideed boqol siddeetan iyo lixdii ilaa kun sagaal boqol iyo siddeedii Talyaaniga dagaalada ugu waaweynaa ee askartoodii iyo calooshood u shaqaystayaashoodii lagu laayay ayaa ka dhacay Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan dagaaladii ugu xoogganaa waxaa ka mid ah dagaalkii caanka ahaa ee Lafoole oo ay hormuud u ahaayeen beelaha Wacdan iyo Galadi sidoo kale kun sagaal boqol iyo lixdii ilaa kun sagaal boqol iyo toddobadii dagaallo culus oo ka dhacay Ubuucda Shabeellaha Hoose iyo aagga Dhanaane iyo Jasiira waxaa lagu laayay laguna jebiyey ciidankii gumaystihii Talyaaniga dagaalkaas waxaa hormuud u ahayd beesha Biimaal Shabeellaha Hoose waxaa ka dhacay dagaallo kale oo dhowr ah oo dulmidiid ahaa waxaa ugu caansan dagaalkii ay mujaahidiintu uga sifaynayeen mooryaantii iyo qaqablayaashii xilligii maxaakiimta iyo kadibba Shabeellaha Hoose waxaa taariikhda ugu jirta inuu yahay marka Muqdisho laga yimaado gobolka khasaaraha ugu badan lagu gaarsiiyey ciidamadii Itoobiya ee dalka ku soo duulay dhammaadkii labada kun iyo lixda iyo maleeshiyadii Soomaalida ee la socotay gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka dhacay dagaalkii taariikhda galay ee ka dhacay Janaale laguna laayay ciidankii Uganda sanadkii labada kun shan iyo tobanka halkaasoo ku dhowaad boqol askari looga dilay shisheeyaha qalab iyo gaadiidna looga soo furtay maxaabiisna looga soo qabsaday sidoo kale gobolka dagaalada waaweyn ee uu martigeliyey waxaa ka mid ah weerarkii caanka ahaa ee Leego oo dhacay isla labada kun shan iyo tobankii oo ciidanka Burundi looga sifeeyey deegaanka kaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ugu noqdeen boqolaal waxaana looga soo furtay hub iyo gaadiid kala duwan sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka taariikhda ayaa dib isku soo celisay waxa ayna ciidamada mujaahidiintu weerareen ciidan caddaan ah oo ka kooban Mareykan Yahuud iyo calooshood u shaqaystayaal waa weerarkii Balidoogle kaasoo shisheeyaha looga dilay in ka badan laba boqol oo askari weeraradii ugu waaweynaa ee taariikhda galay waxaa ka mid ah dagaalkii ay mujaahidiintu ku qaadeen xeryihii ciidanka Uganda ee Buulamareer bartamihii sanadkii labada kun labaatan iyo saddexda halkaasoo askarta Uganda looga dilay in ka badan boqol askari loogana soo furtay hub gaadiid iyo maxaabiis sidoo kale waxaa gobolkan ka dhacay weerar lagu soo afjaray xeryo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalk ee kaabaya shisheeyaha waxaa ka mid ah weerarkii caanka ah ee Bariire ka dhacay muddo ka badan laba goor Awdheegle oo cagta lagu mariyay askarta dowladda federaalka wax ka badan laba goor weerarkii Busley oo sanadkii lasoo dhaafay lagu soo afjaray ciidankii dowladda federaalk iyo kuwo kaloo badan dhacdooyinkan waxayna tusinayaan in gobolkan uu taariikh ku leeyahay la dirirka gumaystaha iyo dadka la socda welina waxa uu qorayaa taariikhda dagaalka maanta dhacani waxaa shaki la'aan ah inuu bogagga taariikhda ku qormayo